أخلاقنا زادنا فارتق كي ترى تشرق بروحك في الكون كالمهرة الصدق والإحسان نبلغ في العلا قدرا ونزهر الروح إن حب قد عرى فالصبر زاد القلوب الطيب أثرا ونوره يحمل الأرواح والبشر يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى waa hagaag dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel weliba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markanna waxaad ku soo dhowaataan darsiga saddexaad ee kitaabka bisiyaami tartaqi akhlaaquna waxaana halkan ka soo jeedinayaa sheekh cabduuli muudey ee aan ka wada faa'iidaysano
يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوقرا
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسigan marka waa darsigii saddexaad weeye sheikhu wuxuu yidhi akhi saa'im alkariim walaalkayga wanaagsan ee soomanow wanaxnu amaama madrasat alakhlaaqi shamaa waxaan ku jurnaa buu yidhi madarasadii lagu baranayay alakhlaaq dabeecaddii ashamaa ee aad u sarraysay iyo warawdatuha alfayxaa iyo beerteedii waasica aheed ku soo dhowow madrasatu shahru ramadaan baa layidhaha almubaarak bishii barakaysan ee la barakeeyey weeye soo dhowow yejibu an najcala fii muqadamati ahdaafina waxaa waajiba inaan ka dhigno hordhaca kitaabkan hadafyaashayna fii ramadaan kitaabkan sidiisaba hordhac waxaa u ah inaan muqadamadiisiiba hadaf aan uga dhigno ramadaan taxsiinu akhlaaqina si aan micnaha u wanaajinno dabeecaddayna waruqaa bihaa inaan ku korno dabeecadda ila alqimami alcaaliya himo saro oo aad u sarraysa inaan ku fuulno maxaa yeele lianna anufuusa fiihi muqbilatun wey naftu maxaa yeele maxay way qaabilaysaa ramadaankii bay qaabilaysaa waalquluubu laabtuna mudma'inatun way u xasilaysaa waal arwaaxa ruuxdiina munsharaxatun inshirax bay helaysaa way u fidsan tahayoo ee, nafti baa waxay u baxsan tahay ramadaankii inshirax bay u samaynaysaa munsharixa way u fidsan tahay washayaadiina musafadatun shayaadiintiina waa la jeebaynaya waa la xirxirahaya waljinaana baarihii jannaduna mufataxatun waa kuwa furfuran ilaan samada markii ramadaanka la gaaro albaabada jannado dhan baa la furaya wa abaabu niiraani naarta albaabadeedana muqlaqatun tu la xira weyn wahaadaa kulluhu dhammaantii arrintaa dhammaanteed la sameeyey khayru muciimin wey khayru muciinin waa khayr u kaalmayn waa khayr in loo kaalmeeyaa loola jeeda litaqwiimi si loo toosiya al icwijaaji waxyaabaha qalqalloocan si loo toosiyo baa in khayrka loo kaalmeeya darteeda shayaadiintiina waa la xirxiray albaabadii jannadaa la furay kuwa naartana waa la jeebay iyo wa tahdiibi suluuki iyo in la hufo weeye dhaqanka wanaagsan in la hufo iyo waruqaa in lagu fuulo bil akhlaaqi dabeecadda iyo walqiyami dhaqanka ahlulqusuusi in lagu koro oo cibaadadaas lagu fuulo micnaha bil akhlaaqi waalqiyam qiyamkuna waa dhaqanka wanaagsan weeye nadmi dhalabow marka keena ahlulqusuusi min alsawaami sawmuhum sawnu allisaani can ilbuhtaani waalkadibi alcaarifuuna wa ahlu linsi sawmuhum sawnu alquluubi can alakhyaari waalxujabi wuxuu yidhi ahlulqusuusi dadka khaaska ah min asawaami ee kuwa soonka badan ah sawmuhum soonkoodu sawnullisaani wey carabkoo la ilaaliyo wey maxaa laga ilaalin canilbuhtaani been uumasho dadka in lagu hanfaroodo oo wax laga sheego dad muslima iyo walkadibi been baa laga ilaalin alcaarifuuna kuwa alla yaqaano iyo wa ahlul insi insiga kuwa ehelka u ah sawmuhum soonkoodu sawnulquluubi quluubta in la ilaaliyo wey canil akhyaari yaari isbedel in micnaha laga ilaaliyo qalbigaadi in xumaan lagu bedelo iyo walxujabi iyo daboollo in qalbigaadii aad ka ilaaliso wey qalbiga maxaa daboolaya macsiyada daboolaysa si aad marka isaga ilaaliso waa inaad soonkaada qalbigaada waxaa dhibahayo aad ka dhowrta akhi saa'im sheikhu wuxuu yidhi walaalkayga soo maro ina albaliyata balaayo kula albaliya balaayo dhammaanteed an yutciba waa inuu ku daalo weeye assaa'imu qofka sooman nafsahu naftiisa kula daalo bijuucin gaajo ilan waa soomayaa moogta iyo waa cadshin oon maanta waad gaajoon tahay waadna ooman tahay habeenkiina waa qiyaamin istaag iyo waa nasabin noog iyo daal habeenkiina cibaada u taaganta maalinta waa gaajoonta waa oomanta habeenkiina qiyaam baad ku noogaysaa marka balaayo kulligeed waxaa balaaya qofka inuu ku daalo inaad maalintiina gaajooto oo aad aad haddana oonto habeenkiina qiyaam aad ku daasho uma yakhruju min ramadaan ramadaankiina uu baxo kamaa daqala soo u soo galay inuu haddana u baxo adoona ka faa'iidaysa markaasuu erayaad saaray qaduubun carab badan sibaabun cay kathiiru shataa'imi cay badane caaqun liwaalidayhi inaad noqoto qofwa labadii dhashay caaq ku ah oo casiwaalid ah mu'din lijiiraani inaad dhibto dariskaada ilqi intaasuu ku soo qatima lam yahdibhu sawma ma hufin qofka asagaa soonkii haddii uu yahay qof carab badan cay badan ee caaq waalidka ku ah dariska dhibaya qayb ka miduu soo qaata shiiqu oo ramadaan siduu u soo gala haddana u baxo lam yahdibhu sawma soonkii ma hufin qofka asagaa wala ntafaca bihaadihi alcibaadati aljaliila mana ka faa'iidaysaninoo kuma intifaacin cibaadadan weyninka badan leh xaaluhu kamaa qaala annebiyu xaaladiisana waxay ahaanaysaa sida uu nebi moxamed yidhi sal allahu aleyhi wasalama ruba saa'imin qof sooman badana laysa lahu uusan u sugnaanin min siyaamihi soonkiisa ila aljuucu waalcatash gaajo iyo oon waxaan ahayn kama qaadayo wa rubba qaa'imin qof salaad u taagan badana laysa lahu min qiyaamih istaaggiisana aanan ka faa'iidaynin ila atacab ilaa daal iyo wasacar iyo soojeed waxaan ahayn ka faa'iidima soojeed iyo daal waxaan ahayn ka helima xadiiska asaga ahna imaamu nisaa'i filkubra buu ku werinayaa safxada saddex kun laba boqol soddon iyo lix ibnu maajahna wuu werinayaa kun lix boqol iyo sagaashan buu ku werin waana min xadiisi abi hurayra fii saxiixi jaamic saqiirkana albaani baa ku saxiixinaya saddex kun afar boqol siyeetan iyo siyeed taana wuxuu tusinayaa badanaa qof sooman oo soonkiisa gaajo iyo oon waxaan inaan ka qaadeen buu leey nabigu caleyhi salaatu wasalaam badanaa qof salaad u taagan qiyaamuleyl ee daal iyo soojeed waxaan inaan ka faa'iidayn oo faa'iida aananba ka helayn nadmi dhella buu marka saaray idaa lam yakun fi samci minii tasaawun wa fii basrii qadun wa fii mantiqii summun sumtun faxadii idan min sawmi aljuuci waaddama fain qultu inii sumtu yowman famaa sumtu wuxuu yidhi idan haddaba ama idaa lam yakun fi samci hadduusan ahaanin maqalka minii aniga xaggayga ka ahaade tasaawunu mid dhawaaqyo iyo dhawaq maqlahaya hadduusanba ahaanin wa fii basrii qadun ishaydana aanan laabaynin wa fii mantiqii sumtun haddii aanan dhawaqaygana aan la aamusaynin fa xadii nasiibkaygu idan haddaba min sawmii soonkayga aan ka helahayo aljuucu waaddama u weeye waa gaajo iyo oon fa in qultu haddaan dhaho anigoo saa ku sugnaa innii sumtu yowman maalin baan soomay famaa sumtu maba soomin wey nadmiga dhilla buu saaray shiiqu waana saxoo haddii maqalkaada dhawaqa uu dhegaysanahaya aadan iska fiirin araggaadana xumaanta aadan ka laabin dhawaqa aad dhawaaqaysidna xumaanta aadan ku dhawaaqin haddaad tiraahdo anigu waan soomayaa nasiibkaad heli doonto waa gaajo iyo iyo iyo iyo iyo oon qaala maynuun ibnu mahraam wuxuu yidhi inna ahwana asiyaami soonkan ugu liita waxa weeye ama ugu fudud leh tarka sharaabi watacaam inuu qofku ka tago cunnada iyo cabitaanka inuu ka tago ibnu abi shayba filmusanaf ku soo saarahaya raqamka wa can caliyin radi allahu canhu qaala aharkaana cali baa laga warin wuxuu yidhi ina asiyaama laysa min alطacaami waasharaab soonku ma aha cunno iyo cabis keliya in laga tago walaakin min alkadiba waalbaatil in laga tago weeye beenta iyo baadilka hadalxumada iyo wallaqwi iyo cantarabaqashka in laga tago weeye masdaru saabiqasna ibnu abi sheyba soo saara sidoo kale ayuu ku soo saaraya wa qaala ibnu rajab wuxuu yidhi fa siyaamunaa haada yaxtaaju ilaa istikfaarin naafic soonkaynan kan ah wuxuu u baahan yahay buu yidhi dembi dhaaf naafic ah in ilaahay aan kaga helno wa camalin saalix iyo camal suuban lahu shaaficun saaxiibkiisana u shafeeco qaadaya kam nuqriqu siyaamana badanaa buu yidhi in badan oo ay ku maanshoobahayaan soonkayna bisihaamil kalaami kalaamka leebabkiisa hadallo sidii leebka loo gemahayo in dadka wax lagaga sheegahayo oo la tuurahayo oo lagu tuuraya darka ka gadaalna humma nurqicu waxaan ku dhejinaynaa dadkii baan ku dhejinaynaa waqad ittasaca alqarqu cala alraaqici ahaanshuhuna wuu fidahayaa inuu dadkii ku fido kam narfuu marka intaa in la eg ay narficu ama kor u qaadnaa oo aan kaga baxnaa inaan hadallada iska ilaalino quruuqahu maanshoobintiisa bimukhiiti alxasanaati inaan samayno xasanaad humma nuqticu haddana aan jarno bixisaami asayi'aati waxyaabo dunuuba oo waaweyn alqaatici ee wax jara ilan sayi'aadkiibaa camalkii way kaa jarahayaan inaad marka ka fogaato wey fahayaa bina yaa macshar asaa'imiin sheikhu wuxuu yidhi marka soo dhowaada bal kaalaya dadka soomahaya kulankoodow linarkaba si aan u fulna safiinata almakaarimi dabeecadda doonteeda ama wanaagga doontiisa saan u korno almakaarim alakhlaaq bal doontaasaan kooraynaaha ina keena oo wanactaliya aan fuulno mimbara almacaalii mimbarkii sarreeyey aan korno oo dabeecad wanaagsan meesha aan ka qaadno oo wanaciishu aan noolaanno sawiyan si siman fii rawdati alakhlaaqi beerta dabeecadda aan noolaanna alqannaa ee dabeecadda anshaheeda ah ama dabeecadtan ugu macaan ah iyo warawdatuha alfayxaa ee beerteedii ballaarneed linanaana almaraatiba alcaliyati si aan u gaarno derajooyin ka sarreeya waalmanaasil asanniya iyo boosaska yacni sunnada ah saan u degno kamaa qaala almustafaa suu nebi moxamed yidhi sal alla aleh wasalama ammaan iyo nabadgelya suubanaha korkiisa allaha yeele maa min shay-in shay ma jiraa buu nebigu yidhi yuudicu filmiisaani miisaan la saaraa kaasoo adqala ka culus min xusni alkhuluq dabeecad wanaag ma jira buu yidhi wax miisaan inta aakhira la saaro dabeecadda wanaagsan xaggeeda ka culays badan ma jira buu yidhi nebigu caleyh isalaatu wasalaam waina saaxiba xusni alkhuluq dabeecad wanaagga saaxiibkiisana layabluqu bihi darajata saaxibi asawmi waasalaad wuxuu gaarahayaa qof sooman iyo qof salaaday darajadiisuu gaarayaa saaxibu xusnialkhuluq qofka dabeecadda wanaagsan wey ee dabeecadi u tahay dabeecad wanaag saaxiibkiisa darajata saaxibi asawmi wasalaad buu gaarayaa qof sooman iyo qof salaad ku jira darajadii ilaahay uu gaarsiin lahaa buu akhlaaqda wanaagsan ku gaarahaya xadiiska asaga abuu daa'uud baa werinaya raqamka waa afar kun todoba boqol sagaashan shagaan imaam tirmida waa werini laba kun boqol labaatan koob buu ku werin waxaad kalood ka fiirisaa saxiixuljaamic shaqiir albani sidii shan kun todoba boqol labaatan iyo lix xadiiskan marka wuxuu tusinahayaa shay ma jira miisaanka culays ka dhiga kana weynin badan ama ka fiican dabeecad wanaagga xaggiisa qofka dabeecadda lehna wuxuu gaarayaa darajo ahaan qof sooman iyo qof salaaday buu la tooyahay wa fi طabaraaniyi waxaa ku sugan imaamu طabaraani qaala sal اlه alيه waslm nebigu inuu yidhi akmalu اlmu'miniina iimaanan mu'miniinta waxaa ugu dhammaystiran xagga iimaanka axsanuhum khuluqa kooda ugu wanaagga badan leh dabeecadda kaasaa ugu iimaankooda ugu kaamilsan buu yidhi nebiga calayh الsalaatu wasalaam almuwadi'uuna kuwa ku istaaga aknaafan garbahooda waa aladiina kuwii weeye kuwa garbahooda ku istaagay ya'lafuuna waa kuwa la weheshada ayaga ya'lafuun wa yu'lifuuna ayana waxway weheshadaan bimacnaa ya'lafuuna waa kuwa wax weheshada wey aknaafta la sheega kuwa garbahooda ku taagan ya'lafuun weeyo ayaga dadkay weheshadaan wa yu'lafuuna ayagana waa la weheshadaa walaa khayra fii man qofna khayr kuma sugna laa ya'lifu aan wax weheshanaynin walaa yu'lafu asagana aan la weheshanaynin nabigu sidaa buu yidhi alayh isalaatu wasalaam waxaa la rabaa dadka muslimiinta inaad wehel ka dhigato itaalan aabbahin aadam markii la abuuray bini'aadanka asala waxa u ah aadam haddana hooyadayn xaawo ayaa feertiisii looga dhambalay wehel buu helay marka waa inaad ehelkaada weheshataa ninka xaas qaba ehelkiisa caruurtiisa dadkiisa inuu weheshado khayrkana uu ku weheshadaa laga rabaa iimaankaada kaalmid keligoo cuno iyo gooni u socod aadan noqon baa la rabaa ilaafkiitii way wa fi tirmidiy xadiiskaa hore akhrajahu tabaraaniyi fii mucjamihi saqiir buu ku soo saarahayaa lix boqol iyo shan min xadiisi abi dardaa kaasoo saxiix uu ka yeela alalbaaniy sheikhulalbaani uu saxiix ka dhigahayo waaya asaxiixatu alalbaaniy yaa laga fiirin toddoba boqol iyo konton iyo kow wa fi tirmidiy waxaa ku sugan qaala sal alla alay wasalam nebiga inuu yidhi inna min axabbikum ilaya kan aniga xaggayga loogu jeceyl badan yahay ummadaydiiyey wa aqrabukum minii anigana iigu dhowaansho badan majlisan xagga makaanu fadhiisiga yowma alqiyaama boos ahaan qiyaamo ninka iigu dhow wa axaasinukum akhlaaqa ninka idinkugu dabeecadda wanaagsanna weeye wa ina abqadukum ilaya xaggayga kan loogu naceyb badan yahay wa abcadukum loogu fogaan badan yahay minii xaggayga majlisan la dheeraynahay booska aan fadhiya laga fogaynayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dadka waxa weeye atharthaaruuna ay alkaiiruuna alkalaam waa micnaha waa kuwa hadalka badan leh waalmutashadiquuna iyo kuwa dhawaqa hadal af muggii ku dhawaaqahaya waxaanu leedahay kuwa qaylada badan leh mutashadiquun waa qaylinahayaan iyo kuwa hadalka badan leh iyo waalmutafayhiquuna ay almutakabiruun nebigaa fasiri doonee iyo dadka isla waaweynoo ummadda iskala weyn qaaluu saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahay waqad calimnaa waan ogaanay atharthaaruuna waa kuwa warka badan leh waalmutashadiquunana waan ogaana waa kuwa qaylada badan lehee afmuggii dhawaaqaya fama almutafayhiquuna ma waayo kuwa almutafayqihiin layidhaha maxay yihiin qaala wuxuu yidhi nebigu almutakabiruuna waa kuwa isla weynoo dadka iskala weyn xadiiskaana sunanu tirmidi buu ku sugan yahay laba kun iyo toban iyo sideed baa laga fiirin waana min xadiisi jaabir saxiixuljaamic sahiirkana waad ka fiirin kartaa saxiixuljaamic sahiirkana waad ka fiirin sunan tirmidi buu ku sugan yahay xadiiskan marka wuxuu tusinayaa hadalka badan iyo hadalka lala qayliyo iyo mutakabirnimada intaba in nebigu ka digay aakhirana nebiga laga fogaanayo cidda sidaas samaysa dadka dadka ugu dabeecadda wanaagsanna ay noqon doonaan dadka nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xaggiisa loogu jeceyl badan yahay nebigana u dhow maalinta qiyaama boos ahaan haddana waa dadka ugu dabeecadda fiicanuu nebigu ku tilmaamay ilahay dadkaasa nagu daro wa min durari salaf waxaa ka mid a waxyaabihii wanaagsanaa ee salafka laga soo guuriyey iyo wa jamiili kalaamihim iyo hadalkoodii quruxda badnaa qowlu yaxya ibnu mucaad araazi yaxya ibnu mucaad araazi hadalkiisii oo ah sicatu alakhlaaqi kunuusul arsaaq wey qofka inay dabeecaddiisii noqoto tu waasica oo ballaaran oo fidsan oo dabeecad macaan waxay la too tahay kunuusul arsaaq waa keedadka cunada la cunahayabay keed u tahayba sababtoo dabeecadda wuscigeedii baa keenahaya wa qaala alxasan wuxuu yidhi man saa'a khuluquhu cadaba nafsahu qofkii dabeecaddiisii xumeeya naftiisuu cadaab waxaa layidhi un adiguun dabeecaddaada hadday xunta waxaa layidhi gafuur cawaad qofkiisuu dhiba haddaad habeenkii xanaaqsan tahay cid ku jeeda male mugdiga adigu unbuu ku dhibahaya beriga dhan waa camakuuri waa isxanaajin waa iskuuri laakiin aday ku dhibaysaa man saa'a khuluqahu dabeecaddiisa qofkay xumaato xasan wuxuu yidhi cadaba nafsahu naftiisuu cadaab haddaad dabeecad xuntaha cidna lama noolaa kartid dabeecaddana waa labada shay diinka iyo dabeecadda waa tii laysku xiray haddii layidhaah qof naag ha doonto nebigu wuxuu yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh marka soonkii waa jus ka mid a cibaadadii waxaad helaysaa inaad dabeecad wanaagsan noqo aad hesho marka akhlaaqda allah noo wanaajiyo allahuma axsin caaqibatana allahuma axsin akhlaaqana wahdi quluubana wanawir basaa'irana wahdinaa subula asalaam ilaahay wanaaji dabeecadayna quluubtaynan ilaahu xaqa ku hanuuji ilaahu araggannada iyo basiiradayna iyo aragtidayna guudna ilaahow iftiimi ilaahow waddada toosan nagu hanuuni adigaa hidaayada iyo hanuunka haya ilaahow na sug oo habaadna sii cadowga iyo gaalada nagu soo duulana ilaahow jabi mujaahidiintana ilaahow guulaysii walaalaha dartaa loo dila ilaahu shahaadada ka aqbal dartaa akhyaarta loo dhaawacay ilaahow caafimaadi gaala gacantood muslimiinta gashay ee xabsiyada gaalada lagu jirdilahayo allow nooga soo faki ilaahu nagana gaalaha noo gacan gelinin ridda iyo gaalnimo allow naga ilaali khaatimada towxiid iyo shahaada ilaahu noogu gabagabayn ilaahowna sugoo habaadna sii walaalahin falastiinna ilaahu u gargaar ilaahayow dhibaatada ku habsata ka dulqaad ilaahayow nasri iyo futuuxaadna sii ilaahu diintaada kuwa u gargaara nagu dar ilaahu gaalada jabi oo mujaahidiinta guulaysii wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرة فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوطرات